mada ahna kusimaha xildhibaanada deegaanka guddoomiye waxbarashada ee degmada aqoon-yahanka culamaa udiinka odayaasha dhaqanka dhallinyarada haweenka iyo dhammaan qof walboo halkan fadhiya maamuuska iyo mansabka iyo karaamadu ku fadhiya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta sharaf ayay ii tahay anigoo ah xildhibaan deegaanka laga doortay ahna xubin ka mida golaha wasiirada dowladda federaalka soomaaliyeed inaan maanta halkan aan soo booqdo oo booqasho ku imaado marka u horreysa waxaan rabaa inaan salaan iyo bogaadin idinka soo gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo sidaa iyo si la mida inaan salaan iyo bogaadin idinka soo gudbiyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed mudane xasan cali khayre oo ah run ahaantii madaxdii qaranka oo qayb ka ahayd safarkayga ogeyna inaan dalka soo booqanayo sidaad la socotaan dalka soomaaliya saad ogtihiin waa federaal annaga reer puntland haddaan nahayna dowladda puntland waxay ka mid tahay dowla dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliyeed sidaad la socotaan haddaan nahay xildhibaanada deegaanka iyo haddaan nahay wasiiradaba waxaan matalnaa oo aan meesha idinku matalnaa waa idinka waxaa marka maanta sharaf gaara ii ah oo aan aada ugu faraxsanahay inaan imid degmada burtinle oo aan ogahay degmooyinka inay tahay halbowlaha u ah ee dowladda puntland mar haddii aan dhegaystay baahiyihii guddoomiyaha uu ka hadlay guddoomiyaha waxbarashada degmada iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan golayaasha meesha fadhiya waxaan rabaa inaan idiin sheego marka koowaad dowladda soomaaliyeed uu hogaaminayo madaxweynaha iyo run ahaantii booqashadiisa hadda uu ku yimid dowladda puntland uu hogaaminayo rofesor maxamed cabduul maxamed cali gaas iyo dhammaan golaha labada gole waxaa la isla qaatay in booqashadii kadib mashaariic horumarineed iyo waxqabad laga laga bilaabo deegaanada puntland annagoo tii ka duulayna xagga markaan tagnay kulankii ayaan sii wadnoo madaxweynaha la fadhiisanay waxaana noo soo baxday meelaha u baahan in wax laga qabto mar haddaysan degmada puntland nasiib u helin safarka madaxweynaha inuu soo maro waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo baahiyihiinna maanta halkan waxyaalahan umid bay qayb ka ahayd inaan ogaado waxaan rabaa mar labaad anoo magaciina ku hadlaayo inaan baahiyihiinna iyo waxa aad sheegteenoo dhan inaan hordhiga madaxda qaranka anoo sii marsiinaya lana tashanaya hogaanka dowladdeena puntland waad la socotaan degmada puntland waxa ay ka mid tahay gobolka nugaal gobolka nugaalna waxa uu ka mid yahay gobollada ee dowladda puntland marka si ay hawsha saa isugu xirnaato waxaa loo baahan yahay in wax kasta oo laga qabanayo inay isku xirnaan ay ka muuqato iyo dowladnimo marka sidaas sidaa darteed anigoo mar labaad iyo mar saddexaadba meel kasta idinku matalaya haddii ahaan lahayd puntland iyo haddii ahaan lahayd federaalkaba waxaan idiin xaqiijinayaa baahiyihii aad soo gudbiseen oo ugu horreyso waxbarashada caafimaadka abaaraha in aan wax badan fiicanna u kurgeli doono wax badanna insha allahu tacaala aan intii karaankayga aan ka qaban doono waxaan rabaa inaan si gaara uga hadlo dowladda soomaaliya uu hogaaminaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo tan puntlandba waad arkaysaan dalka meesha uu ka yimid iyo meeshuu maanta marahayo waxaa loo baahan yahay kow in la bilaabo wax leeyahay isku tashi intaad soo ogtihiin puntland waxay ku dhisnayd shacabka isku tashigooda nabadda ay la yimaadeen iyo mataqaanaa horumarkooda taasna ammaanteeda waxaa iska leh odayaasha aqoon-yahanka culummada dhallinyarada iyo qof walba oo ka mid ah deegaanadan gaar ahaan degmada burtinle sida wanaagga ood uga qayb qaadateen waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan gaarsiiyo fariintiinna cod dheer inaan ku gaarsiiyo golayaasha aan ka tirsanahay oo ah golaha wasiirada iyo golaha shacabka ama golaha baarlamaanka ee soomaaliyeed waxaan kaloo rabaa si gaara inaan idinku bishaareeyo mar haddaan joogo waxbarashadii waxaan idinku matalaya waxbarashada waa idinka markii laga soo tago xubinnimada wasiirada waxaa ka muhiimsan waa xubinnimada baarlamaanka waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo wax allaale wixii degmada burtinle horumarin ah oo aan ka fulin karo oy ugu horreysa jaamacadda inaan si deg dega ugu howlgeli doono hadduu ilaah yidhaah waxaan kaloo rabaa inaan idinku bishaareeyo ama idiin ballan qaado in deeqaha waxbarashada dalka soo gaaro dowladda soomaaliyeed waxaa wakiil oga ah dowladda puntland dowladda puntland degmada puntland waxaa wakiil oga ah mudane cabdul oo runtii aan si fiican u aqaano inaan soo wada shaqaynay ah intaan halkaanaan ka shaqayn jiray isagana waxaan rabaa si dhow inaan uga wada shaqayno wax allaale iyo wixii deeqa ah iyo wixii horumarin ah marka hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan aada ugu faraxsanahay soo dhoweyntiina aad ii soo dhoweyseen waxaan aada ugu faraxsanahay mar labaad inaan imaado deegaankaygii dadkaygii inaan u imaado taa waxay idin tusinaysaa in isbeddelkii dalka ka dhacay uusan qofna meel fadhinayno looga baahan yahay qof walboo xildhibaan iyo qof walboo lasoo doortay inuu deegaanadii iyo dalka ku laabto inuu baahiyaha dalka uu gudbiyo qofka waa shaksi fari keligeed foolma dhaqdo laakiin markii codkiina la maqlo taageeradiina la maqlo baahiyihiina la maqlo oo meel kasta u gaaro annagana waxaan rabnaa inaan idinku matelno codkiina iyo baahiyihiina inaan idinku matelno mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsan tihiin waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo guddoomiyaha iyo maamulka degmada sida sharafta lahayd karaamada ay noo soo dhoweeyeen waa intaa wixii ka dambeeya waa sii sheekaysan doonaa waa joogaa insha allahu baahiyahan rabaa inaan ogaado keli keli iyo inta qaadataan mataqaanaa ay contactiga si goona igu soo gudbiya aan wada xiriirno aan ka shaqayno degmadan burtinleh inay noqoto degmooyinka ugu horumarsan soomaaliya taa iyaanoo ballana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu